kiisaska maxkamadda ugu badan oo ay qaado oo maxkamadaha ka furmo dacwadaha ciqaabta la xiriira ama kiisaska ciqaabta la xiriira kuwaasoo lambar badan ah markii loo fiiriyo kiisaska kale ee maxkamadda ka furma marka lambarka hadda ugu badan ee maxkamaddu ka gar noqdo waa kiisas ciqaabah oo faldambiyeedyada la xiriira marka aad qiyaas ahaan naga siiso culeysyo badan ugu badan hadda xaggee idinka soo wajahaan ma dembiyada mase garnaqa hadda dhulkoo kale wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu badan ee dadku ay maxkamadaha ay u tagaan marka culayska ugu badan dhankee idinkaaga yimaadaa culayska ugu badan markii la yidhaaha dacwadda iyo qaadisteeda iyo socodsiinteeda labaan u kala qaadi karnaa mid waxa waaye mid la xiriira waktiga ay dacwaddu qaadanayso lambarka garsoorayaal ee loo baahan yahay ku saabsan tusaale ahaan galaalka furmaa iyo muxuu ahaay garsoorayaasha jooga maxkamadda oo ka garnaqaaya oo aan isu dhigmin oo runtii galalku ay aada uga badan yihiin markii loo fiiriyo garsoorayaasha maxkamadda ka howlgala oo saddex iyo toban garsoora guddoomiyu afar iyo toban ku yahay iyo galalka oo aada u fara batay dhanka kale dacwadaha la xiriira ciqaabta laftirkooda caqabadaha ka jira oo caqabado waxaa ka jira dacwaddu markii ay soo gaarto maxkamadaha ay soo gaarto dabcan dacwadda waa la dhegeysadaa dacwadda markii la dhegeysanaya in cadaymaha la xiriira qofka eedda loo haysto oo aan sidii la rabay amba sidii sharcigu oo ogolay aan loo loo diyaarin ama kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in faldimiyadu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda heeday amba waktigii loo baahnay in la geliyo aan la gelin sidaa darteed baarista nacaqabadaa ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin markii loo fiiriya kiisaska maxkamadda ka jirana aadaa waxaa uga jira culeysaa ka jira caqabadaa ka jira dhowaan waxaad sheegtay in aad u baahan tihiin garsoorayaal oo kiisas badan ama faylal badan ay yaalaan oo dacwado ah marka ma waxaa kordhay dacwooyinka mise waxaa yaraaday tirada garsoorayaasha waxaa jirta labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa jira dacwado la baahiyey oo meediyaha cid kasta ay ka daawanaysay oo arintaasu oo door weyn ka qaadatay inay kiisas fara badan maxkamadda ka furmaan taasoo markii hore aan la filanaynin garsoorayaal capacity leh oo muxuu ahaa doorkaas qaadan kara inaanay jirin la aaminsanahay sidoo kale la aaminsanahay meesha inay taha meel muxuu ahaa laaluush iyo musuq maasuq ay ku xiran taha kiiskaaga inaad guul ka gaarta laakiin hadda dadweynaha iyo muxuu ahaay dadka soomaaliyeed guud ahaan ay ogaadeen in qofka ay ku xiran tahay guushiisa kiiska sidoo u doodo iyo cadaymaha oo wato sidaas darteed waxaa sidoo kale kordhay fulnadi xukunada xukunada madaniga ah oo maxkamadaha ka soo baxa oo dadweynihii dhulalkoodii iyo agabkii laga haysta lagu wareejinayo oo idana meediyaha si fiican loo isticmaalay taasaa waxay keentay inuu koror ku yimaado dacwadii ka furmaya maxkamadaha arintaas waxay waxay arrintaas waxay kordhisa marka baahidi loo qabay garsoorayaal baahida loo qabo maadaama kiisaskii ay kordheen dhanka kale waxaa inay kororto qasab noqotay garsoorayaashii sidaasaana garsoorayaal baahi weyn ay uga taagneeday sanadkii lasoo dhaafay eeakusaddeaabaatanki bishii sebtembar ayaa garsoorayaal muxuu ah tartan furan la geliyay oo soddon garsoora iyo labaatan xeer ilaaliye waxaana kusoo baxay lambarkii la rabay kadibna waxaa madaxweynaha kusoo saaray digreeto madaxweyne heleen laakiin weli ma helin xuquuqdii xaq ay ulahaayeen si ay u howlgalaan oo ay maxkamadaha garsoorayaal rasmi intay uga noqdaan ee go-aano usoo saaraan marka baahidaas way jirtay wayna welina way taagantaha ooma dhammaan
waxaa jirta mudane guddoomiye in qof lagu soo qabto dembi ku aadan ama inuu dhac geystay ama uu qof alaab ka qaatay laakiin loo geeyo oo xabsiga lagula xiro qof argagixisnimo ku aadaysan waxaa jira in dadka qaar ay lagu tashkiiliyo gudaha xabsiga oo kale qofka marka la xiro sidee in la dhaqan celiyey in dembigii kasokow in lagu ciqaabayo ma la socotaa dhaqan celin ma helaan ma la kala saaraa dadka oo dadka argagixisnimada u xiran iyo qofkii wax yaruu soo xada loo soo xiro ma kala leeyihiin qaybo lagu kala xiro
arrintaas la xiriirtaa qofka iyo faldimbiyeedka loo haysto iyo faldimbiyeedyada kale dadka kale loo haysto in isku meel lagu xiro iyo inaan isku meel lagu xirin dabcan annaga maxkamadaha nahay dadka xabsiga gacanta ku haya ma ahan maxkamaddu ma ahan waxaa jira hay-ada fulin waxaa la wareysan karaa ciidanka asluubtaa la wareysan karaa hay-ada fulintaa la wareysan karaa laakiin guud ahaan maxkamadda mas-uuliyadda saaran waxay tahay qof eedeysanaa haddii loo keeno una muuqato faldimbiyeedkan in uu galay ay u muuqato mabda'iyan ay u muuqato inay xabsi u dirto xabsigay u diraa kaliya maahane wixii kale oo la xiriira xabsigaas iyo sida meesha lagu xiraayo waxaa iskale hay-adda fulinta iskale maxkamaduhu muxuu ahay ma lahan laakiin kormeerka ayaa garsoorku qaybka leeyahay xafiiska xeerlaaliyaha guud ayaa wuxuu leeyahay inuu kormeero oo xabsiyada kormeero oo fiiriyo duruufaha iyo sida loo nool yahay dabcan loojiga ama caqliga ayaa wuxuu keenaya inaan dad qof dhac u xiran iyo qof dil u xiran inaan isku meel lagu xirin amba qof argaxiso u xiran inaan meel lagu xirin laakiin dabcan duruufo badanaa jira dalkan dalkan wuxuu u baahan yahay xabsiyo waaweyn uu u baahan yahay duruuftiina weli way taagan tahay xabsigan dhexe magaalada muqdisho ku yaala waxaa loogu talagalay taqriiban aba qiyaas ahaan kun iyo shan boqol haddana waxaa ku xiran saddex kun afar kuna ku xiran marka duruuftaas iyo baahidaasna waa dareemi kartaa marka ma xabsigaas keliya ku yaala magaalada oo dadka lagu xiraa markii la xukumo magaalada xabsi waxaa ku yaala xabsiga dhexe ee magaalada oo la yaqaano oo xilligii talyaaniga la dhisay hadda ayaa waxaa xabsi laga dhisay kilomitr zaman xabsigaasaana hadda dadka xabsigooda uu dhaqan galay amba xarigooda uu dhaqan galo oon maxkamad dambaan sugaynin ayaa lagu wareejiyaa laakiin weli baahi waxaa taagan la xiriirta xabsiyada la xiriirta aaday u taagan tahay